You're with SBS Radio.
waxaan soo bandhigay dhaqankeenii soomaaliya hiddi iyo dhaqankii sida raradii weymbaarkii kabadii adanadii adanada waxaa la yihahdaa kabada oo kale laakiin aan sida kabada u samaysnayn oo labada geesba iskaga eg guryaha lagu daahdo ama guriga lagu dhisto ama la goglado oo mara ka samaysan ama dun ama mayrax hadda midkaad heshid ba iyo intay ka sameeyaan taasa waxaa la yihahdaa adana dadkaan aqoonin say u kala fahmaan kabada iyo adanada raradii dhigihii udba adigu aqalkeeni dee dhaqankeeni inta uu lahay oo dhan inta ka kooban baan soo bandhigay marka aada exhibition baan hadda kusoo bandhigay oo sida ma aragtaa oo carwo miyaa la dhihi jiray soomaaliya sida carwooyinkeeniyo kale loosoo daawasho tago waa garta marka ujeeddadu ma in soomaalida ama dadka soomaalida aad xasuusisidba reer miyigii iyo dhaqankoodii mise dadka kaleo australiyaanka inaad tusid dhaqanka soomaalida runtii lababa waa iskugu jirtaa waa midda koobaad ee dadkeenii soomaaliyeed ee dhaqankeenii inaan dib usoo nooleeyo oo dib dadkii usoo xasuusiyo oo backgroundkeenii iyo ayayooyinkeenii dhaqankii ay lahaayeen oo ay ku samayn jireen baadiyaha inaan soo nooleeyo oo waxaan rabaa aniga ay riyadaydu tahay inaan soo nooleeyo aqalka anigu marka hore waxaan ku dhashay baadiya aan ku dhashay marka baadiyihii aan ku dhashayna weli waan jeclahay dhaqankayga inaan haystaan jeclahay haddana aan dadka uga faa'iideeyo aan horey u aqoonin dhaqankii baadiyaha aan garanaynin marka iyo waddankan australia oo opportunity badan haysta oo jaanis badan oo maaragta cawskii iyo geedihiiba ay maasha allah si ballebalaya ay yihiin oo aan la weyneynin marka labadaba waxaan rabaa dadka australiyankana inaan uga uga tusiyo inaan dhaqan lahayn iyo dee background aan lahayn adag oo qurux badan oo ay nala sheergareeyaan oo isla sheergareyno dadkeenina ay ka faa'iidaystaan soomaaliyeed aqoonteenii hore oo qoldandheyga ahayd oo dee maaragta ayayooyinkeenii waa garta marka dhigaha iyo udubada iyo kabada iyo alaabtaas ka sheekaysay ma waddankii baa laga keenay mise australia gudaheeda lagu sameeyey waddankii lagama keenin halkan ayaan ku sameeyey muddo ilaa waxaan hadda kusoo waday muddo saddex sano ah baan soo waday oo sanadkan iyo labada sanoo ka horreysay marka aniga ayaa gacanta ku sameeyey waa waxaan halkan ku sameeyey wax banaanka laga keenay ma jiraan kulli waxa dhaqankeena uu lahaa oo ka koobnaa oo dhan halkan baan ku sameeyey
kabada iyo raarka iyo waxa dhamaada gacantaada ku sameeyey kabadii iyo raarkii iyo weymbaarkii iyo adanadii iyo saadkii iyo maxaan ku idhaahdaa dhigahii odbihii wixii aan dhaqan u lahayn oo dhan halkan baan ku sameeyey waa garta goorma marka barnaamijkan bilowda maxaase kugu dhaliyey
waxaan bilaabay saddex sano hadda maraya two thousand waxaan bilaabay labada kun iyo lix iyo tobankii baan bilaabay waxaa igu dhaliyey horta aniga markayga horeba aad baan u jeclaa inaan dhaqankii maadaama aan baadiye ku dhashay aqaan aan aqoonna u leeyahay farsamadeeni soomaaliga guryaha gurigaygan ku sharaxan jiray marka qof walba guriga soo gala ayaa igu dhiirageliya oo yidhaahda aqoontatan banaanka usoo saartid waxaan maanaan arki jirin ma dabadibaad ka keentay wadankii maa ka keentay su-aalo badan oo dadka ka yimid oan arkay baahida dadka u qabaan baan banaanka usoo saaray oo aan israa leelahay markaan dadku way u baahan yihiin bay wayba danaynayaane maad u soo bandhigtid haddana runtii waan ku guulaystay oo dadka aada iyo aad maasha allah dadkeena soomaalida aad bay u jecel yihiin weliba waxaa sii jecel xasano dadka yaryar dadka yaryaro dhalinyarada aad aad bay u danaynayaan
waa gartay dhowr gooraa ku celcelisa inaad baadiye ku dhalatay laakiin soomaali badan hadda wayba ka cararaan arrintaasoo xataa kuwii baadiyaha ku dhashay waxay isku dayaan inay dafiraan af soomaaliga laftigiisu khatar bay ku jiraa baa la dhahaa waalidiintii carruurtooda carabi iyo ingiriisada inoo bartaan waa nugu filantay la dhahaan marka ma dhici kartaa dagaal inaad wadid aadan ku guulaysanayn
maya waxaan aaminsanahay dagaalka aan wado inaan ku guuleysanayaan aaminsanahay sababto ah baadiyuhu waa countryside waa qofka baadiyaha degan baadiyaha cay ma ahan dad badan su-aashaas hadda ad tiri dad badanoo banaa soomaalideena ah waan kala kulmay oo way dhahaan baadiyaha ama laisku caayaa laakiin baadiyuhu cay ma ahan baadiyuhu waa meesha a ku dhalatay iyo countryside weeye ee ma ahan ay ma ahan horta kelmada baadiyaha marka anigu waan ku faanayaayo kelmadii baadiyaha baan ahay anigu anaaba reer baadiye aba baadiyaan ahayba marka dadkina waxaan tusinayaa baadiyuhu inuusan cay ahayn ee uu yahay magaalada banaankeedii ayaad ku dhalatay ee ay tahay aqoontii marka baadiyaha iyo aqoonta magaalada way kala duwan tahay laakiin haddana qofka soomaaliga ah labadaba runtii wax badan ayuu ka garanayaa wax badan baana qeybtiisa iyo noloshiisa kaga aadan oo ka mid ah sababtoo ah dhaqankeenii horeba wuxuu ka imaadayba baadiye marka baadiyuhu waa magaaladii waxaan leeyahay dee waa baadiyo la magaaleeyey waa gartay marka guud ahaan waxaad leedahay dadka soomaalida ah oo barnaamijkan ama usoo bandhigay ama arkay eh, way soo dhaweeyeen wayna ka heleen aad iyo aad soomaalida aad bay u jeclaatay oo uga heleen dadkii aan soomaaliga ahayn oo xataa australia culture kasta ha noqoteena ayaguna sidoo kale way igu dhiirageliyeen oo way jeclaysteen oo ayagana waxay yidhaahdeen dee dhaqankan saan u qurux badan haddaad leedihiin dee maxaad usoo bandhigi weydeen oo maaragta aad horumar uga gaari weyseen marka waan rajaynayaa inaan ka gaaro horumar weyn ma jira alaabtaas aad soo bandhigtay shay gaar ahoo ama dadka caddaanka ama soomaalidu ay la yaabeen oo si gooni ay u xiiseeyeen runtii dadka dhan waxay xiiseeyaan ama gaalada wadankan dadka degan ha noqoto qolo walbaba ha noqotee ama soomaalideeniiba waxay i weydiiyaan laba wax raarkii oo cawska ka samaysan iyo saabka labadaas ba dadku aad bay ii weydiiyeen waxay yidhaahdaan xaggee baad ka keentay ma wadankii baad ka keentay marka saabka iyo cawskiiba de midna caws buu ka yimaada oo raarkiina waa caws saabkuna geedaha laga sameeyaa oo sida saabkii waa garanaysa ahaanta marka labadaas baa dadku aad ii weydiiyaan uguna farxaan oo runtii soomaalida iyo dadka australiyaanka aba ay ugu farxaan markaan idhaahdo geedahan ayaan ka sameeyey cawskan xarradana waxaan ka sameeyey cawskan australia aad bay dadka ugu farxaan oo u- ay yidhaahdaan maasha allah waaba maanan malaynayn inuu de cawskeeni oo kale halkan laga heli karo Um, haanta waxaa laga tolaa qabaa laga tolaa qabadii baa laga tolaa wadankeeni wadankan qabo male geedka qabada weli ilaa hadda ma arkin sababta waxaan ku jiraa inaan ar- resource gareeyo raadiyo een, geedaheeni iyo geedaha halkan sida ay ku kala duwan yihiin marka geedo badan oo isu eg waan helay oo sida cawdii oo kale een, rada waxa cawd waxaa lag- laga falkayaa dirinta cawdii waa isku mid geedo u eg baan helay cawskiina waan helay Een, laakiin weli qabadii ma helin qabadii weli iima suurtagelinin inaan helo waa Qabadii gartay marka wadan qabada haan- haantii biyaha lagu lagu shubanayey ama dhiishii dee caanaha lagu shubanayey waaye saabkuna waa kii celinayay oo rutiga lala saarayey Ah, ciddii doonaysa marka alaabtaas aad soo bandhigtay inay arkaan eh, xaggee bay ugu tegi karaan ama ku arki karaan waxay igu tegi karaan oo hadda aan carwada ahaan aan kusoo bandhigay oo hal bil ay yaalayaan maalbon qeyb ka mid oo jabal street layada waxa waaye one four four jabal street sankilta Wa- ma waxay furan yihiin maalin kasta way way furan tahay shanta beriba way furan yihiin walow aan jimcaha een, maxaan ku idhahdaa ma- mondaydan soo socota haddii alla idmo Een, excavation baan u kaxayn doonaa iskoolkayga oo een, RMIT-ga macalimiin iyo arday ka mid ah baan geyn doonaa haddii alla idmo oo soo arki doona maaragta marka maalinta stanis qofkii kasoo qaybgeli karaa mondaydan eleven to to alifteedi way furan tahay oo bandhig ahaan dadkan tutusinaya laakiin maalin kasta way furan tahay ilaa laga gaarayo bisha dambe labadeeda tahay qofkii raba halkaa wuu kasoo gadan karaa wuu soo arki karaa wuu kasoo daawan karaa sawiro ka qaadan karaa dhaqankeeniyo kooban aqalkii in wax alla intaanu lahayn oo meeshaa wuu yaalaa
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.